waxaan u imaanay aniga iyo wafuud kale inaan maarata bal soo fiirino aragno waxaan ka qaban karnana ka qabano dhibaatadii rabaaniga aheeda ku dhacday degmada beledweyne maxaad soo aragteen mar haddii aad saa ka timaadeen magaalada beledweyne runtii wafdi waxaa hogaaminayay deputy prime ministerka wasiir kuxig ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ra-iisul wasaaraha kusimaha ra-iisul wasaaraha wasiirka gargaarka iyo xildhibaano heer federaal aan ahayn waxaana la socdoo kaleeto laba safiir oo safaaradda qatar iyo safaaradda ka socdo turkiga waxaan soo aragnay runtii dad kasoo barakacay guryahoodii oo uu biyo kasoo saaray ilaa waxaan tagnay nuurxawaad waxyaraan dhaafnay runtii ka hor waan dhaafi weyno waxaa la dhahay dooman iyo waxaa loo baahan yahay cagacagaf ummaddii waxaa la dhahay oo nalagu warbixiyey haddaay noola sheegay waxay ahayd qolooyinka humanitarianka ay noo sheegeen iyo maamulka gobolka in boqolkiiba sagaashan dadka degan magaalada beledweyne ay kasoo barakaceen guryahoodii waa qiyaasi kartaa magaalo dhan oo boqol kiiba sagaashan ay kasoo barkaceen banaanka ka yimaadeen dhibaatada ka imaan karta taasoo ay ku jirto gabar umula taasoo ay ku jirto gabar uurle taasoo ay ku jirto ilmo yaryar waayeelo dad maaragtay baahiyaha gaarka qaba ay ka buuxaan oo runtii u baahan in maaragtay la xanaaneeyo oo la sameeyo hadda biyihii waxay bilaabeen waxyar inay noqdaan saan hadda u aragnay biyaha noqoshada markay bilaabataan waxaa bilaabanayo cudurraa bilaabanayo waxaan rabaa marka gobolka inay maaragtay wacyigelin ka siiyaan dadka ayna ku degdegin inay ku noqdaan guryahood sababto bannaan ay taagan yihiin dhaxan waaye dharay hugsadaan ma haystaan waxay xirtaan ma haystaan cunno hadday helaan xataa weelay ku karsadaan ma haystaan qof kasta wuxuu danaynaa marka inuu ku laabto gurigiisii in marka maamulka gobolka qaybta faydoorka caafimaadka inay kala hadlaan aysan ku noqonin sababta waxaa soo baxay musqulihiyaa soo baxeen biyihii dhiiqadiyaa hartay masaskii iyo suntiyaa dhulka ku hareyso ilaamaa la buufiyo oo qashinkaas la xaaqoo la dhaqo inaysan ku degdegin inay guryahooda ku noqdaan taasaan waxaan kula talinayaa runtii gobolka inay sameeyaan wacyigelintaasay dadka u sheegaan iyagoo fiirinaayo dhinaca caafimaadka waxaa tihiin xildhibaanadii deegaankan matalayay oo dowladda dhexe ka tirsanaa marka socdaalkiina ma inaad soo booqataan oo keliya mise waxaad ugu tala gasheen oo aad dadka u keenteenna way jiraan
horta runtii waxaa waaye annaga waa waa waa gurmadan galnay oo xoog badan waxaan usoo daahnay waxa keenaya waxay tahay alboorkii oo xirmay oo falaydka soo degaaya uusan jirin shalay iyo maantay bilaabmay darad madaxweynaha imaaday rooba haddana da-ay saakay waxaan ku imaan lahayn annagoo tiradii ka badanay hadda intaan ku imaanay oo dhinaca dowladda iyo xildhibaanada ka socda lix qof aan ahayn laakiin saaka soddon iyo shan qof aan kusoo soconnay runtii oo nalaga rabay toddoba naga mida inaan joogno oo wiigaan iyo wiigka xigaba dadka baxnaanino oo la joogna ay tahay waxa ay qaybiyaan internationaalkaas oo safaaradaha ma ahane wasaaradda gargaarka waxay soo wadaa oo kasoo degeen gurceel kasoo degaya tendhooyin waxaa lasoo wadaa bacyaasha roobka waxaa lasoo wadaa bacyaasha sariiraha lagu goglo maadaama daacun uu soo socdo waxaa lasoo wadaa kabaha roobkii dhiiqada laga galo waxaa lasoo gadaa waxyaabaha ay gabdhaha isku nadiifin karaan oo kaleeto lasoo wado gobolka banaadir uu soo wado annaka ka xildhibaan ahaana waxay tahay runtii oo aan ku jirno guddiga oo gurmadka aan ku jirno waxay tahay waxaan bixinaynaa lacago dadkan waxay u baahan yihiin in dib celin loogu sameeyo guryahoodii iyo inaan si fiican uga tashano markee dhibkan wuu noo soo nonoqdaa bil walba inay isweydiiyaan dadkaa reer hiiraan oo aqoon-yahanadoodii ah oo waxaan ku dhahay ishag siyaasiyiintoodilo waxgaradkoodilo culimmadoodilo dhaqankoodilo inay isweydiiyaan waayo waxaa mar kasta ay noogu dhacaan ay noogu soo nonoqdaan hadda waxaa loo fadhiyaa xamara waxaa loo fadhiya ilaa laba boqol oo qofood oo arrintan ka arrinsanayso oo ka socoto marka runtii annaga waa waan soo gurmana naf ahaana usoo gurman xoog ahaana usoo gurman waxna waa wadnaa marka xildhibaanadii deegaankaa tihiin garoonkii waxa uu xirnaa roobab da-ay oo keliya marka kan xildhibaan ahaan adiga iyo dadka kula kula midka ah ma idil qorxan tahay in deegaankii aad matalayseen garoon la-aan uu noqdo marka uu roob da-o i think arrintaas waxay u taallaa horta maamulka markii runta laga hadla marka waxuu maamulka ku xiran yahay waxaan ognahay waxaan ognahay labadii kun shan iyo tobankii in loo alogeedgareeyey lacag lacagtaasna ilaa hadda ay ku jirta meel loona baahan yahay in la wado waxaa loo baahan yahay in maamulka dowladda oge maamulka haddii ay soo gurmada annaga wax alla wixii ada adfokasiyaan galnaa lacagna ma bixino waxna ma siixino waxna ma samayno laakiin waxaan u ololeynaa oon raadino horumarka deegaanada aan kasoo jeedno laakiin waxuu ka dhisan yahay oodan iloobi karin halkan wuxuu leeyahay waa state ma aha marka gobolka ahaa oo wixii la raba la keenaayay stateka nagana wuu cusub yahay in yaruu joogaa bahalkan waxaa lagu sameeyey dhagaxdhig waa la socotaa oo oo madaxweynaha dhagaxdhig kuligay broceskii oo socdaa roobkii iyo biyihii ay soo hormareen waana la dhisi doonaa insha allah tabaaraka allah